taa haddaan dhaafo waxaa kaloo ku xigtay koox la abaabulay oo sarwadayaashu ay abaabuleen oo waxay wataan baasiin iyo laytaro oo suuqa maynkaa ee ganacsiga reer puntland uu yaallo maanta duhurkii isu soo dhoobay kuwaa qayb baanu ka haynaa waxay noo sheegeen ciddii waday iyo ciddii soo dirtay waxay noo sheegeen meeshii laga soo abaabulay waxay noo sheegeen ujeeddada ka dambaysa ee maxaa arrintaa u samaynaya dhammaantood badankood waa reer puntland inta aanu hayno kuwo aan puntland muxuu ahayday u dhalan laakiin ku noolina way ku jiraan waxa weeye iyagana waxaanu keenaynaa warbaahintaanu hor keenaynaa iyaga oo ciddii adeegsatay iyo qaabkii loo adeegsaday iyo sababtay waxaan u sitaan laytarka iyo baalkii iyagoo ka warramaya ayaanu warbaahinta hor keenaynaa taana waxaan jeclahay in dadku ka feeyi wognaadaan oo ay muxuu ahay ka digtoonaadaan